alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin baabu man istaxya kii xishooday buu u baabiye fa amara oo faray hayrahu cid aan isaga ahayn bisu-aal masaladii uu u baahnaa in caalimka ama imaamka uu weydiiyo marka baabkaasi hore sheekhu kaga hadlay xishoodka qofka cilmiga ama khayra ka hor istaaga inaanu ahayn ka la ammaanay waxaa ku jira xadiidku cabdillaahi ibni cumar oo masaladii uu fahmay uu la xishooday cabdillaahi ibni cumar marka waxa uu leeyahy cabdillaahi ibni cumar hadduu ixtiraamayey dadkaasi waaweyn ee meesha fadhiyey waxa ay ahayd inuu cid kale ku yidhaaho jawaabta u sheego si ay jawaabtiisa u gaadho rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qaala xadatanaa musaded qaala xadatanaa cabdullaahi ibnu daawuud ibnu caamir alkhuraybi rawaa lahu ljamaaca ilaa muslim wahuwa hiqa can ilacmash huwa sulaymaan ibnu mihraan can mundir mundir ibnu yacla abu yacla alkuufi hiqatun rawaa lahu ljamaaca can mundirin athawri can maxamed ibn alxanafiya wa maxamed ibn cali bn abi aalib hooyadii ayaa loo nisbeeyey walam takun umuhu faatima isku hooye ma ahayn xasan iyo xusein can caliyin qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa rajula nin madaan ay kahiira almadiy biyaha madida la yidhaahdaa ay ku fara badan yihiin waa almaa aladii yakruj min arajul cinda almulaacaba waa biyaha ka soo baxaa ninku marka jimaac uu xusuusto ama uu la fara ka ciyaaro xaaskiisa fa amartu waan faray almiqdaada waan faray an yasala inuu weydiiyo annabiya sala allahu calayhi wasalam yacni can xukmi almadiy aw can xukmi alwuduu min almadiy weysada laga weysaysanayo madida fasa'alahu waa weydiiyo faqaala wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fiihi alwuduu ee yajibu fiihi alwuduu weysa ayaa ka waajibta oo bimacnaa biyahaas meedhasho ma waajibiyaan laakiin weysada ayay jebiyaan wakadalika biyahaasi waa najaas oo sida insha allahu tacaala kitaab alwuduu aynu ku arki doono iqsil dakaraka watawada ayuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inu ka istinjoodo haddiise marada ay gaadhaan marada waa laga rusheynayaa una in la maydhaa waajib maaha jidh kasta waa laga maydhaya axkaamtaasina insha allahu tacaala way noo iman doonta waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya istixbaabu xusni alcishrati maca alashaar qofku inuu ka xishoodo xididkiisa waayo sababta uu cali su-aasha rasuulka u weydiin waayo riwaayad kale ayay ku caddahay oo limakaani ibnatihi mini halka inantiisu ay iga taagnayd awgeed baan u weydiin kari waay ama aan u xishooday bimacnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam in adeerkii ha ahaadee dee dhinac kale haddii laga eego sodogii buu ahaa marka azawj yenbagii anlaa yadkura ma yatacalaq biاljimaac walistimtaac bixadrati abawey اlmarأa wa ukhtiha wagayrihima min aqaaribihi aqaaribiha ninka waxaa la gudboon arrimaha jimaaca iyo istimtaaca la xidhiidha in aanu kaga sheekayn meel ay joogaan sodogii iyo sodohdii iyo dadka kale dee gabadha ay qaraabada yihiin walaalkeed ama walaasheed iyo dadka kale abtigeed adeerkeed oo uu la xishoodo sidan caliba waxa weeyaan uu yeelay markaa sunan nasaa-i waxaa kusoo aroortay cali inuu joogay oo su-aasha jawaabteeda uu dhegaysanayay laakiin in su-aashani markaa afkiisa ay ka soo baxda ayuunbuu ka xishooday marka haddaad masale cilmiga u baahato oo adigu inaad caalimkii aada weydiiso aada ka xishooto sabab keensatay awgeed cid kale waa inaad tidhaahdo bal masaladaasi weydii si aada u kulmiso xishoodkii iyo xaasilintii cilmiga baabu dikri lcilmi cilmigii sheegistiisa ayuu u baabiyey walfutya fatwadii fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa lagu sheego macnaa ilqaau lcilm walfutya fi lmasjid waxaa markaa tarjamadan ama baabkan uu ku ishaaraya ama uu ku tilmaamayaa yacanaa culimada qaarkood oo yidhi cilmiga waa inaan markaa masaa-iyo fatwada masaajidda waa in laga ilaaliyo waayo dee waxaa ka dhalanaysa dood baaba ka dhalan karta iyo rafcu sawt in dhawaaqa kor loo qaado marka dee taasina mid masaajida dhexeeda laga ogol yahay maaha markaa baabkan wuxuu u keenay si uu u baraarujiyo walow cilmigu haba keensado rafcu sawt fi lmasjid iyo fatwadu iyo mawcidaduba eh inay banaan tahay qala xadaثanii qtayba bnu saciid qala xadaثana leyt bnu sacdi qala xadaثana naafic mawla cabdillaahi bni cumar bn اkhaaab can cabdillaahi bni cumara ana rajula nin ayaa qaama istaagay fi lmasjid masaajidka dhexdiisa uu istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah min ayna halkee baa taamurunaa nafaraysaa an nuhila inaanu xajka ka exraamano ee an nuxrima bilxaj walcumra kadalik haddaanu reer madiina nahay halkee baad nafaraysaa inaanu ka exraamano faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yuhillu waxay ka exraamanayaan ahlu lmadiinati ahlu lmadiinati reer madiina min dilxulayfa dilxulayfa meesha la yidhaahdo markaa madiinada imika waaba gaadho aada bay ugu dhowda abyaaru cali baa loo yaqaanaa imika waa halkii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ka exraamtay marka magaalada madiine lafteeda de waa laga exraaman karaa laakiin sida afdalkii waa in lala suga miiqaadka exraamka lalamana dhaafi karo miiqaadkaas qofkii xaj ama cumro u socdaa imaamu maalik raximah llahu tacaala markii nin su-aashan lafteeda uu weydiiyey uu ku yidhi ya abaa cabdillaahi min ayna uxrim halkaan ka exraamtaa qaala min dilxulayfa min xaysu axrama rasuulu llah waxaad ka exraamataa dilxulayfa halkii uu ka exraamtay rasuulku markaasaa waxau ihi in uriidu an uxrima min cindi ilmasjid masaajidka agtiisa ayaan rabaa inaan ka exraamto ila masaajidkaa ka fadli badan dilxulayfe masaajidka rasuulka ee madiine ku yaal faqaala laa tafcal fainii akhsha calayka alfitna war sidaa ha yeelin buu ihi fitnan kaaga baqayaa inaad fitnowdo oo bimacnaa aada lunto dee arrintaas zayq iyo dalaal lumitaan ay sabab kugu noqon qaala wa ayu fitnatin fi hada inamaa hiya amyaalun aziida oo maxay ta fitnada ku jirtaa haddaan halkan masaajida ka exraamto iyo haddaan dilxulayfa ka exraamto dee waxoogay maylalo inaan kordhiyey oo dee masaafo iyo socodun inaad kordhiyo mooyaane ma wax kala udhexeeya qaala wa ayu fitnatin acdam min an taraa anaka sabaqta ilaa khayri lam yasbiq ilayhi rasuulu اllah fitnada ka weyni waa maxay inaad isu aragta inaad u dheerayso aada u horumartay khayr uu rasuulu ka gaabiyey oo haddii masaajidka agtiisa in laga exraamtaa ay tahay sida khayrka badan dee rasuulka arrintaa kaaga dheerayn lahaa wayuhillu waxay ka exraamanayaan ahlu shaami reer shaam min aljuxfa meesha la idhaahdo qaryada la idhaho juxfa oo waa qaryadii rasuulku uhi allahuma anqul xumaaha ilaa juxfa markuu madiine u ducaynayey ilaahow xanuunkan madiine ka jira waxaad u rartaa juxfa markaa juxfa waxaa loo hi liana sayla jaxafaha daad ayaa markaa xagaafay wayuhillu ahlu najdin reer oogana waxay ka exraamanayaan dadka oogada maka ka imanayaa min qarnin wa qaala bnu cumar wuxuu uhi wayazcamuuna wayazcumuuna waxay sheegayeen ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi wayuhillu waxa ay ka exraamanayaan ahlulyaman min yalamlam wa kaana ibnu cumar wuxuuha yaquulu mid yidhaahdo lam afqa haadihi tan anuu kamaan fahmin macnaa kamaan maqal min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaaya cinda albukhaari lam asmac hadihi min rasuuli illah oo inuu rasuulku yihi wayuhillu ahlulyaman min yalamlam anuu taa rasuulka kamaan maqal buuhi marka halkan zacamana ugama jeedo dee been bay sameeyeen waa daliil tusinaya calaa iطlaaqi الzacmi calى qowli muxaqaq in zacama loo isticmaalo sida kitaab aladaba bukhaari uu ku keeni doono hadal la saxa oo bimacnaa runa oo aan been ahayn marka xadiidka axkaamtan ku saabsan mawaaqiiddu insha allah waxay noogu iman doontaa fii kitaabi alxaj bay noogu iman oo halan ku sharaxi mayno laakiin shaahidka imiga ku jira ee dee baabka halkaa xadiidku markhaati uga yahay ana rajula qaama fi lmasjidi wey qaala yaa rasuula allah min ayna taamuruna an nuhilla marka cilmigaa dhan ee ku saabsan mawaaqiidda iyo meelaha laga exraamanayo de waa cilmi rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhexdiisa uu ka akhriyey marka in cilmigii lagu raacan karo amaba se laga jeedin karo masaajidka dhexdiisa ayaa xadiidku u daliiluyi oo rafcu sawdka in dhawaaqa kor loo qaado haddii ay ka dhalatana mafsadadaa yar dee maslaxada ku jirta oo ilqaau اlcilmi wاlfutya fi lmasjid ayaa ka weyn marka maslaxada weyna ku jirta awgeed baa mafsadadaa yar loogu dulqaatay waxaa xadiidku uu tusinaya cabdillaahi bni cumar sida waraciisa xalaal miiradka siduu ugu dadaali jiray iyo riwaayada sida markaa uu isaga hubsan jiray werinta xadiidka waa xadiid lam afqaha hadihi min rasuuli illaahi buuli oo yuhilu ahlu yaman min yalamlam wuu maqlay laakiin si fiican baanu u maqal walihaada inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka wariyo waa diiday saxaabadii kale ayaa uu kasii wariyey baabu man mid buu baabya ajaaba saa'ila kii su-aasha weydiiyey ugu jawaabay biakhara jawaab ka fara badan mima sa'alahu wixii uu weydiiyey oo qofku hadduu su-aalku weydiiyo ma su-aashaasi jawaabteeda oo qura ayaad ku gaabsanaysaa mise waabaad uga badin kartaa oo tii uu ku weydiiyey iyo iyo kuwo kaloo aad u aragtay dee inuu ubaahi ba u baahan yahiy ama uga baahi badayaba tii uu ku weydiiyey ayaad ugu jawaabi karta qaala xadaanaa aadam waa ibn abi iyaas qaala xadaanaa ibn abi di'bin wa maxamed ibn cabdiraxmaan can naaficin can ibni cumara can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama wa can الzuhriyi ayaa uu ka wariyey ibn abi di'bin can saalimin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ana rajula nin ayaa sa'alahu weydiiyey rasuulka maa yalbasu muxuu xidhanayaa almuxrimu qofka xaj uu ixraamtay ama cumro faqaala wuxuu yidhi laa yalbasu xidhan maayo alqamiisu xidhan maayo qamiis marka haddee kana inuu khamiiska u naqaan iyo shaarhka labadaba qamiis baa la yidhaahdaa wala lcimaamata cimaamadna xidhan maayo wala saraawiila surwaalana xidhan maayo walal burnusa burnusna xidhan maayo oo ah khamiiska koofiyaddu ay ku taallo maqrib baa laga xidhaa walaa tooban marana xidhan maayo masahu alwar alwarsu geedka alwarsu la yidhaahdaa mare uu taabtayna xidhan maayo waayo geedkaasi udug buu leeyahy aw izacfaraanu ama geedka zacfaraanka la yidhaahdaa uu taabtay anna waa waa laba geed oo markaa fiihimaa nawcun min adiib udug ayay leeyihin qofka muxrimkaana looma ogolo dee diibka markauu xraamto kadib inuu madsado fain lam yajid haddaanu helin an naclayni laba kabood haddaanu helin falyalbas ha xidha alkhufeyn waliyaqtachumaa ha ku jaro ha jaro labada khuf xataa yakuuna ilaa ay ahaadaan taxta alkacbeyni labada kuraamood kuwa ka hooseeya markaa kabihii buurhka ahaana waa la xukum markaa rasuulka caleyh afdal asalaatu watasliim ninkani awalan wuxuu weydiiyey qofka muxrimkaah muxuu xidhanayaa rasuulku umuu tirin waxyaabihii uu xidhanayey waayo waxyaabaha uu xidhanayaa dee waa fara badan yihin oo waxaa asal u ah dhar oo dhan iyo kaba oo dhami inay xalaal u yihiin qofka muxrimkaah oo inta markaa loo diiday iyo inta loo ogol yahay inta loo ogol yahay baa fara badan marka hadalka hadee jeeraale haddii aada doonaysid inaad soo ururiso dhinaca uu ka soo koobmaya ayaa laga maraa oo rasuulku dhinacii hadalka uu kasoo koobmaya buu ka maray dhinacu kasoo koobmaya waa inuu sheego inta mamnuuca kaa waayo inta ayaa yar laakiin hadduu tirin lahaa inta u bannaan hadalku waa fara badan lahaa oo wixii uu xidhanaya rasuulku uma sheegine kuwaasi waa fara badan yihine wixii aanu xidhan ahayn buu u sheegay oo laa yalbasu buu ihi alqamiisa wala alcimaamata wala saraawiila waxaa kaloo markaa dee xadiidka laga qaadanaya masalada bukhaari markaa u baabaystayoo waxa uu weydiiyey wuxuu xidhanayo ninkan wuxuu rasuulka weydiiyey wuxuu xidhanayo qofka muxrimkaah oo dee dhara rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa kabaha ayuu ugu siyaadiyey fain lam yajid an naclayn falyalbas alkhufeyn oo kufku kufka waa inaanu xidhan qofka muxrimkaah ilaa inuu kaba waayo mooyaane haddii waxa weyaan kaba waayana qofka waa inuu jaro arrintaasi ma waajib ba inuu jaraa waa maya sida kitaab ulxaji aynu ku arki doono oo hadduu kaba waayo qofku isagoo iska dheer oo aanu jarin ayaa uu xidhan karaa arrintaasina waa inoo soo socotaa biidn illahi tacaala oo kitaab ulxaj bay noogu iman doontaa marka rasuulku markuu arkay ninkani dee inuu jaahil bakayo weydiinayo dharkii muxrimku uu xidhanayey waxaa markaa u arkay in kabaha uu xidhanayo ama wuxuu lugaha gelinayana dee inuu sidaasoo kale aanu aqoon u lahayn markaasuu taana ugu daray rasuulku jawaabtii oo ugu ziyaadiyey marka hadduu arko muftigu qofkan saa-ilkae su-aasha weydiinaya masaladan uu weydiiyey mid aan ahayn inuu uga baahi badan yahayba ama iyadana jaahil uu ka yahay waa inuu iyadana ugu daro oo hadalka ay yidhaahdaan in badan oo ka mid a culimada usuuli lfiqigu yajibu an yakuuna aljawaabu mutaabiqan lisu-aal waxaa waajiba inay jawaabtu noqoto mid ku saameelan su-aasha hadalka ugama jeedaan waxba laguma ziyaadin karo oo jawaab dheeraada looma raacin karo su-aashiisa marka hore aan ku jirin ee waxay uga jeedaan yajibu an yakuuna aljawaabu mufiidan lilxukmi lmas-uuli canh jawaabtu waa inay noqoto mid qofkii su-aasha lahaa uu ka faa'iideysan karo su-aashiisa macnaa xukumkeedii wixii uu weydiiyey xukumkiisa miduu ka faa'iideysan karo marka dheeraadna dee waa ugu dari karaa oo rasuulka markii la weydiiyey can maai lbaxr ihahda inaa narkabu lbaxra wanaxmilu macana alqaliila min alma afanatawada-u bimaai lbaxr baddaanu ku safarnaa biyo yar baanu qaadanaaye biyaha badda miyaanu ku weysaysan karnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi albaxru huwa طuhuuru maauhu alxilu meytatuhu lama weydiin xayawaanaadka badda ku jira ee ku dhintaa miyaa baktigood miyuu xalaaliyi su-aashaa lama weydiin biyaha badda ma lagu weysaysan kara ayuun baa la weydiiyey laakiin jawaabtii buu intaa dheeraadka rasuulku ugu daray waayo qofka jaahilka ah biyaha baddu inay weyse galaan waxa uu kasii mudaya inuu jaahil ka noqdo yani xayawaanaat lbaxri meytadooda ama baktigooda miyuu xalaali walihaada taa lafteeda inuu xaaje iyo baahi u qaba ayuu rasuulku u arkay calayhi salaatu wasalaam markaasuu ugu daray axaadiidana aada bay ugu fara badan tahay in arintii la weydiiyey arrin kale oo dheeraada uu ku daro rasuulku caleyhi afdal salaati watasliim xadiidka ayaa u dambeeya kitaabu lcilm waxaanu leeyahay xaafidku kitaabu lcilmi axaadiida marfuuca ee ku jirtaa waa calaa mi-ati xadiid wa xadiideyn boqol iyo laba xadiid macnaa marka la isku daro mutaabacaadka iyo axaadiidta waxa weeyaan asalka baabka u ah nacam iyo mucalaqaadka intaba marka la isku wada daro boqol iyo laba xadiid marka waa xadiid aada u fara badan aahaarta markaa ku jirta ee dee saxaabada iyo ciddii ka dambeysay laga soo wariyana itnaani wa cishruuna aharan weyi laba iyo labaatan ahar waxaanu bukhaari raximah llahu tacaala baabkan ku khatimay ama kitaabkan baabu man bibaabi man ajaaba asaa'ila biakhara mima sa'ala canh waxaa markaa uu ishaaraya ama uu tilmaamaya macnaa intii aada weydiin lahayd iyo in ka badanba halkan waan kugu sheegay weyaan macnuhu taas ayaa uu tilmaamaya oo anahu balaga algaayata fi ljawaabi camala min nasiixa macnaa su-aalihii aada weydiin lahayd jawaabtoodii iyo weliba dheeraad baan kuu sheegay aniga oo dee wanaaggaaga ka talinaya bismi illaahi araxmaani raxiim kitaabu lwuduu weysada axkaamteeda kitaabkii ka waramaye hada maxalu wamabxahuhu halkii meeshiisii iyo halkii lagu baadhaya halkan weeyi marka alwuduu haddii wowda la godo waxa weeyaan waa alficlu waa weysaysiga haddii wowda la kordhigo alwaduu la yidhaana dee waa maa yutawada-u bihi ama almaa aladi yutawada-u bihi waa biyaha lagu weyseysanayo sidaasi ayaa caana culimo markaa cagsidayna waa jiraan wuduugana asalkiisu waa maakhudun min alwadaa'a wadaa-aduna markaa waa iftiinka iyo werhwerhka marka wuduug luqatan waa annadaafa waayo qofka had iyo jeeraale weysaystaa dee weysada nadaafad buu ka qaadaya iyo wadaa'at lwajh in wejigiisu had iyo jeraale dhalaalo manaa intaan aakhiraba aan la gaadhin baa nuur adduunyo weysada lagu helayaa oo dadka aan weysaysan wejigoodu sida uu madow yahay oo u dulaysan yahay waa mid waxa weeyaan aan qarsoonayn baabu maa jaa wixii ku soo arooray buu u baabiyey fi lwuduui weysada oo yacni min alfadaa'ili ah dee fadaaisha weysada loo sheegay wa qowli illaahi tacaala buu u baab yahay ilaahay uhi idaa qumtum markaad u kacdaan ila salaati salaada idaa aradtum markaad doontaan alqiyaama ila asalaa salaadii inaad u kacdaan faqsiluu meedha wujuhaakum wejiyadiina wa aydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi maca suxullada oo suxulladu inta la meydhaya ku jira wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxiina madaxyadiina wa arjulikum oo qira'atu ljar haddii lahoos dhigo waarjuli wa arjulikum la yidhaahdo macnaa lugahana masaxay noqonaysaa waa xaaladda markaa dee khuf iyo wax lamida u geshan yihi wa arjulakum haddii la idhahdo la nasbiyana dee waxa ay ku cadfan tahay wa aydiyakum bay ku cadfan tahay ila alkacbeyni ay maca alkacbeyni lugaha maydha maca kuraamaha oo kuraamuhu inta la maydhayo ayay ku jiraan marka aayaddan qur-aanka ilaahay subxana watacala wuxu uhi idaa qumtum ila asalaa faqsiluu wujuuhakum idaa aradtum alqiyaama ila asalaa haddaad doontaan salaad inaad u kacdaan faqsiluu wujuuhakum weysaysta weeye macnuhu marka lama sheegin qofku markaa salaada u kacayo xaaladiisu intaa horteed sidaa ahayd mi weyse qabin mise ma weyse qabin walihaadaba culimada qaarkood ay yidhaahdeen aayadda macnaheedu waxa weeye haddaad doontaan inaad tukataanba waxa weeyaan weysaysta oo haddii markii hore ayadaan weyse qabinna weysadaasi waajib bay dee idinku noqonaysa haddii markii hore aada weyse qabteenna dee waa sunne laakiin kolleyba qofku marka uu salaada u kacaayo inuu weysaysto weeye hadduu weyse qabayna waa sunne weysadaasi haddaan weyse qabinna waa waajib bay yidhahdeen qaarkoodna waxay idhahdeen maya markii hore waajibbaabay ahaydba in salaad kasta loo weysaysto marka loo kacayo ama hala weyse qaba mayaa la weyse qabin laakiin wujuubkii baa la naskiyey waxaa markaa soo hadhay istixbaabkii oo waa ka sida uu warinayo bureyda qaala kaana nabiyu yatawadac cinda kuli salaa rasuulku salaad kasta waa u weysaysan jiray falama kaana yowmu lfatxi salla salawaata biwuduءin waaxidin maalintii waxa weeye yowmu lfatxi markii maka u furanayey ayaa salaadii waxa weeyaan waxa uu ku tukaday weyse qura salaadii o dhan faqaala lahu cumar inaka facalta shay lam takun tafcalu waxaanad hore u samayn jirin baad samaysay faqaala camdan facaltuhu ogaan baan u sameeyey macnaa si aan u caddeeyo in salaad kasta loo weysaystaa inaanay waajib ahayn oo qofka aan weyse qabinuun weysadu ay waajib ku tahay marka weysadu goorma ayay waajibaysaa mataa tajib alwudu waxay waajibaysaa ama bishaa-ayna bay ku waajibaysaa bilxadath wa iraadati alqiyaami lisalaa haddaanu qofku weyse qabin oo uu doonayana inuu tukado manaa salaaddii dee uu kacaayo labada arrimood marka la wada helo ayaa qofka weysa ay ku waajibaysaa laakiin hadduu weyse qabay salaaddii waa iska geli karaa weyse labaad waajibkuma aha haddii aanu waxa weya weyse qabin dee markaa salaadna aanu u kacahayna dee weyse waajib kuma aha salaad ama wax weysadu ay shardi u tahay walow salaad bayaanu ahaane qaala wabayana wa qaala abu cabdillaahi wuxu uhi wabayana wuxuu caddeeyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam ana farda alwuduu'i weysada faralkeedu maratun maratun inuu yahay marka haddii aynu maratun maratun rafcino waxay noqonaysaa de inay tahay khabarkii anna inay tahay oo isamkiina dee waa farda ana farda alwuduu'i weyso faralkeed maratun maratun marmar weeye manaa marmar in la maydho mara maratunta labaadna dee taakiid baa ta hore ay u noqonaysaa guslu lwajhi mara uslu gaslu alyadeyni mara wahaakada waana la nasbin karaa dee al waxaa lagu nasbin karaa calal xaali baa lagu nasbin karaa in la xaalayo laga dhigo xaaluno sada masada alkhabar waxaana dee luqad kalena waa jirtaayo in annada isamkeeda iyo khabarkeeda labadaba la nasbiyo taana waa lagu xambaari karaa wa tawadaha waa weysaystay aydane maratayn laba laba jeerna waa meydhay xubnihii wa halaatan saddex saddexna waa meedhay walam yazid calaa halaatin saddexse kama kordhin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa kariha waa karaahiyeysteen ahlulcilmi ahlulcilmigu alisraafa fiihi in weysada lagu israafo oo bimacnaa biyihii loo baahnaa in ka badan la isticmaalo ama saddex jeer dee la dhaafiyo wa an yujaawizuu iyo inay dhaafiyaan ay ka gudbiyaan ficla nabiyi sala allahu calayh wasalam ficilkii rasuulka oo saddex in ka badan ay maydhaan marka ilaahay subxaana watacaala faqsiluu wujuuhakum buulo tiro ma sheegin wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum wa arjulakum ila alkacbeyn dee amarka u hoggaansankiisuna waxa uu ku xaasilayaa bilmarati alwaaxida haddii lulaa wejigaaga maydho hal mar aada maydho dee amarkii inaad u hoggaansantay bay noqonaysaa oo qofka markaa hal mar xubnaha weysada maydhaa aayaddani ama awaamirta ay xambaarsanayd waa mid u hoggaansamay waayo amarku waxa weeyaan marka uu yahay mujarad qariino tusinaysa in lagu celcelinaayo aanay la socon yani waxa yaxsul bilmarati alwaaxida hal mar haddii la sameeyo ficilkii la is-amray waxa ay noqonaysaa qofku amarkii inuu hoggaansamay marka taasi ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu inoo sii fasirayo oo uu tilmaamay rasuulku hal hal mar inuu xubnaha maadhay laba labana waa maydhay saddex saddexna waa maydhay marka inta ugu yara dee amarkaasi uu ku xaqiiqoobaya dee waa inuu xubnaha hal mar waxa weeyaan waa inuu maydho ugu yaraan oo almaratu lwaaxida waa liliijaab hal mar in la maydho waa waajib in laga ziyaadiyo dee ilaa saddex la gaadhsiiyaana waa lilistixbaab oo sunanima ayaa markaa ay tilmaamaysaa saddex kama ziyaadin rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex markaa in laga siyaadiyaana waa israaf oo rasuulku wuxu uhi man zaada calaa haada faqad asaaa waظalam aw naqasaba xadiidkaa kusoo aroortay laakiin naqasadaasi waa daciif waa riwaaya shaada fi lxadiid qofka saddex ka ziyaadiyaa faqad asaaa wadalama buuhi rasuulku xumaan buu sameeyey iyo dulmi bimacnaa shaygii meeshiisi meelaan ahayn ayuu dhigay marka in laga siyaadiyo saddex in laga ziyaadiyaa waxaa imaamu axmed iyo isxaaq ibnu rahawey ay yidhaahdeen laa tajuuzu ziyaadatu cala halaa saddex lagama siyaadin karo faqad asaa wadalama baa meesha taalla alimaam ibnu mubaarakna wuxu yhi cabdullahi ibnu mubaarak laa aamanu an ya-sab qofka saddex ka siyaadiya inuu dembaabo anigu aamin ugamay oo ziyaadadaasi uu ku dembaabo laakiin imaamu shaafici wuxuu qabaa macnaa inay makruuh tahay in saddex laga ziyaadiya karaahata tanziih waana sida markaa shaaficiga kutubtooda ay ku taqriiriyaan laakiin waxa weeyaan sidan ayaa sax culimaa qaarna waxaabay yidhaahdeenba hadduu saddex ka ziyaadiyo weysadiisa u way buraysaa sida salaaduba ay u buraysa haddii dee ragcado ogaan loogu daro laakiin waa qiyaas aan sax ahayn in weysada looga qiyaas qaato salaada waayo marka waxaa culimadu halkan sidaas oo kale ay baxsiyaan ama ay ka hadlaan weysadii isagoo weli aan ku tukan ma jadiidin karaa marka culimada qaarkood waxay leeyihin maya oo hadduu weysaysto isagoon faral iyo sunnatoona ku tukan uu jadiidiyo dee ziyaaday noqonaysaa inuu saddexdii waxa weeyaan uu ka ziyaadiyey ayay noqonaysaa walihaada si aan dee khilaafka ku sugan saddex ma laga ziyaadin karaa mise lagama ziyaadin karo masalada ku sugan si aan weysadiisan cusboonaysiinta uga jeeda aanay dee usoo gelin oo khilaafkaasi aan u shamlisan waa in horta bal uu ku tukado faral uu ku tukado ama sunno uu ku tukado saas ayaana culimada shaaficiyadu ay yidhahan saas ayaana alkhuruuj min alkhilaafi uu ku jira khilaafka saasaad kaga bixi karta haddiise waxa weyaan xubnihii weysada uu ku arka meel aanay weyse gaadhin aanay weysada ama biyo aanay gaadhin isagoo saddex saddex jeer maydhay dee meeshaasi waa maydhaya taasina ka mid noqon maysa ziyaadadii waxa weeyaan la diiday ee dulmiga iyo isaa'ada waxa weeyaan lagu tilmaamay laakiin hadduu shakiyo isagoo weysadii dhameeyo uu shakiyo israa mala madaxa mabaad masixinba ama malaa gacmaha mabaad maydhina waad ka booday shakiga noocaasi ahar ma leh oo ashaku bacda alfaraaqi min alcibaadati laa ahara lahu shakiga qofku cibaadadii markuu dhameeye kadib ku dhaca wax ka soo qaad ma leh ama cibaada salaad ha noqoto ama tahaaro iyo weyse ha noqoto wax xukumoo la siinayaana ma jirto waayo shakiga noocaasi dee shukuukta nooca id shukuuku takturu waa ka sheekh ibn cuthaymiin ku ihaa manduumadiisa alqawaacid walusuul uu ka nadmiye ama gabayga qawaacidda usuul fiqiga iyo qawaacid ulfiqiyada uu ku qoray shakiyadu waa iska fara badan yihin qofku waa adeer jeer markuu cibaadada dhameeyo shaydaanku shaki inuu kusoo tuuraa laga yaaba marka shakiga cibaadada markuu dhameeyo kusoo dhacay hadduu qofku u hogaansamo dee taulu ya-ulu bihi alxaal ila alwaswaas almadmuum waswaas markaa madmuuma ayaa marka dambe qofka ku dhacaaya marka shakiga aharka lihi waa ashaku fi lcibaada waa shakiga qofka cibaadada dhexeeda ku dhaca ee weliba aan qofka sifo joogtaa u noqon oo kaa laftiisu hadduu sifo joogtaa qofka u noqdo waxba laga soo qaadi maayo oo dee waswaas weeye waswaaskana loo hogaansami maayo baabu laa tuqbalu lama aqbalayo salaatu salaad bigayri طuhuurin canaa dahaara la-aan salaad la aqbali maayo qala xadaثna isxaaq ibnu ibraahim alxamdali qala akhbaranaa cabdالrazaq ibnu hamaam aلصancaani qala akhbaranaa macmar wa macmar ibnu rashid can hamaam ibni munabi anahu samica wuxuu maqlay abaa hurayra oo yaquulu leh qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi wuxu uhi laa tuqbalu lama aqbalayo salaatu man mid salaadii axdatha weyse jabay ay asaabahu اxadaث aw wujida minhu اxadaث xataa yatawadaa ilaa u weysaysto qaala rajulu nin baa wuxuu ihi min xadramowt xadramowt meesha ladhaa ka soo jeeda malxadaثu xadaثku waa maxay ya abaa hureyra abuu hureyrow qaala wuxuu ihi fusaa-un waa neef yar oo aan sawd wadan aw duraatun ama waa neef weyn oo sawd iyo dhawaaq wadata marka halkan wuxuu yihi baabun laa tuqbalu salaatu bigayri طuhuur baabka laftiisu waa xadiid uu imaamu muslim warinayo xadiid cabdillaahi bni cumar lafdigiisi weeyi laa tuqbalu salaatu bigayri طuhuur walaa sadaqaة min aluul min guluul rawaahu muslim salaad bilaa طahaara lama aqbalo sadaqad qofku xoolo xaaraan uu ka bixiyena la aqbali maayo ayuu yihi xadiidkaasi marka laa tuqbalu salaatu man axdaa xataa yatawada ama laa yaqbal llahu salaata axadikum sida riwaayadka qaarkood kusoo aroortay ilaahay aqbali maayo midkiin salaadiisa idaa axdaa hadduu weysa jaba xataa yatawada ilaa uu weysaysto marka aqbalitaanka halkan maxaa looga jeedaa qabuulku ama aqbalitaanku laba macno ugu soo arooray adilada qabuulka oo looga jeeda bimacna alijzaa qofkii cibaadadu inay ka ansaxdo oo bimacnaa waajibka uu kaga dhaco iyo qabuulka oo looga jeedo bimacna alisaaba abaalmarin iyo qofku ajar inuu ka helo marka halka markuu rasuulku leey laa tuqbalu salaatu man axdatha qabuulkan la anfinaye la diidaya waa kii ahaa bimacnaa alijzaa wasixa oo laa tuqbalu salaatu ay laa tujziu walaa tasixu weye ka gudi mayso ansixina mayso salaada qofka waxa weeyaan tukada isaga oo weyse jabsan laga aqbali maayo halkan wuduuguna dee in biyo la isticmaalo waa ka caamsan yahayoo xataa gebagabaysigaa soo gelaaya oo gebagabaysiga laftiisa dee magaca wuduu waa loogu yeedhay asaciidu ayib wuduu lmuslim buri rasuulku caleyh isalaatu wasalaam haddaan biyo lahayn ama la isticmaali kari waayo carada markaa daahirkaahi waa weysada qofka muslimkaa marka alaqa shaaricu cala tayamum anahu wuduu maxaa weyse loogu bixiyey la biyo lama isticmaaline liannahu yaquumu maqaama alwuduu waayo halkii weysada dee ayuu gelayaa ama qabuulka oo looga jeedo bimacna alisaaba isna adilada qaarkood buu kusoo arooray waman ataa caraafan lam tuqbal lahu salaatu arbaciina leyla qofka faaliyo u tagee wax weydiiya manaa calaa sabiili alinkaar walimtixaan umu weydiin si uu u fashiliyo u imtixaamo ee ama qaacidadii soomaalidu ku socday ahayd lamana rumaysto lamana beeniyo amaba se dee waaba rumaysan yahay inuu qeybka wax ka og yahay buu ayuu waxa weeyaan ictiqaadsan yahay oo hadduu ictiqaadsanya inuu qeybka wax ka ogyahay de waaba kufreya laakiin isagoon ictiqaadsanayn inuu qeybka wax ka og yahay hadduu u tagu faaliyo wax weydiiyo salaad lagama aqbalayo afartan habeen buuhi rasuulku lagama aqbalayo maxaa looga jeeda ma salaadaasi ka ansixi mayso waa maya waxaa looga jeeda salaaddu waa ka ansaxaysa haddee faralka waa ka dhacayaaye macnaa ajar ka heli maayo oo nafyu lqabuul xadiidka waxaa looga jeedaa nafyu lisaaba ayaa looga jeedaa marka labadaa macno aada ula soco laa yuqbal ama laa tuqbal baa la dhado looga jeedo manaa laa tasixu lcibaada cibaadadu ansixi mayso walaa tujzi laa tuqbal baa la ydhaha iyadoo looga jeedo ajar ka heli maayo qofki wala waajibku ha ka dhacabeen marba markaa ta loo jeedana dee qariinada ayaa markaa iyo calaamadaha la socda ayaa caddaynaya marka xadadkii wuxuu ku fasiray abu hureyre ama waysejabkii neeftoo qura ayuu ku fasiray oo waxyaabaha neefta ahaynoo markaa waysada buryaa miyaanay jirin waa jiraan oo dee waxyaaba kaba sii waaweyn baa jira oo albowl walkhaait waa la isku waafaqsanya dee waysada inay buriyaan marka muxuu labada u sheegi waaya abu hureyre wuxuu u sheegi waayey dee mar hadduu kii yaraa sheegay dee ka weynina meesha waa soo gudagelayaa waxaa culimadu raxmatullaahi calayhim ay yidhaahdaan waa atambiih bilakaf cala alaklabi waa in ka yar la sheego iyadoo ka weynna dadka lagu baraarujinayo oo haddii lagu dhaha dirham ribaaha cunin maaha macnaheedu laba dirham waad iska cuni karta oo meesha dirham lagu diiday de wixii ka badanina mamnuucuu kaayo weyi marka meesha ay neefi weyse jebisay dee saxaro iyo kaadina hadalkoodaba daawayaan macnuhu saas ayuu ujeeda abu hureyre marka haddaynu saan idhaahno waxay noqonaysaa waxa weysada jebiye inuu kusoo ururiye alkhaarij min axadi sabiileyn ama neef ha noqde ama kaadi ha noqdo ama saxaro ha noqdee oo waxyaabihii kalena waa yahay culimmadu ay isku khilaafeen sida taabashada xubinta taranka iyo taabashada gabadha iyo matagga iyo xajaamada istooritaanka iyo hilibka geela iyo macnaa waxay ixtimaasho ama ay aqbali kartaa abu hureyre inuu arkayay kuwaasoo dham inaanay weysada jebin ee waxa weysada jebaya u yahan alkhaarij min asabiileyn halkooda aynu ugu tegi insha allah waana madhabka u bukhaari ku socday bukhaari baa madhabkiisu wuxuu yahay sideedaba annahu laa udua ilaa maa kharaja min asabiileyn inaanay weyse waajibin aanay ka waajibin ilaa wax labada marin midkood ka soo baxa mooyaane waayo xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa salaadu inay ku burto bilxadaث weyse jabka sawaء kaana khuruuju اkhtiyaariya am idiraariya qofku isagoo salaad ku jira wixii weysada burinaya hadduu kasoo baxo salaadiisu inay burisaa laga qaadanaya ama soo bixitaankaasi mid isagu doortay ha noqdo de isagu inuu iska soo saaray ama mid dee ka xoog roonaado u celin kari waayeba ha noqdee weysadiisu waa bureysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa salaad kasta in loo weysaystaa inaanay waajib ahayn oo qofku mar haddaanu muxdit ahayn ee mutawadi uu yahay mar haddaanu weyse jabsanayne uu weyse qabo in salaadiisu ay tahay mid la aqbalayo ayaa xadiidka laga fahmayaa haddii qofka xadadkii uu ka soo baxo biduuni ikhtiyaarihi isagoon dooran macnaa uu soo weysaysto salaadiisaasi inay burtay baa xadiidka laga qaadanaya oo odhan maayo laba ragcadood markaan tukaday labada ragcadood hore weysaan ku tukadayo kadib bay weysadu iga burto markaa waan soo weysaysanayaayo intii i hadhay unbaan la imanaya odhan maayo bal salaadaasi waaba burtayba ee mar hadduu weysaysto salaaddii o dhan waa inu kusoo celiyo yastanifu salaa walaa yabni calayha waxaa culimada qaarkood xadiidkan u daliishadeen dawaafka laftiisu inaanu ansax ahayn weyse la-aan waayo dee salaad inaan weyse la-aan la aqbalahayn buu rasuulku sheegay dawaafkana dee salaad buu rasuulku ku magacaabay adawaafu bilbeyti salaatu waana sida jamaahiirtu ay ku tageen culimada badankoodu kitaab alxaj bay noogu iman laakiin inaynu inaynu gaadhi ilaahay baa ogey ama cid gaadhibe shardi maaha dawaafku weysadu shardi uma aha dawaafka bilaa weyse qofku waa dawaafi karaa awalan xadiidkan waxa weeyaan sixadiisa layskuma waafaqsana inuu daciif yahay baana u badan yihi hadduu ansaxana dee tashbiihu maaha min jamiici lwujuuh oo ma aha inuu dawaafku salaada dhinac walba uu kala mid yahay oo dee waxaa la daliishaday waa shabihitaanka dawaafka salaada lagu shabahay une walaa yalzam min atashbiihi an yakuuna almushabahu midla almushabahi bihi fii jamiici lwujuuh baabu fadli lwuduui weysada fadligeeda baabkii ka waramaya weeye waalguru lmuxajaluun marka haddii la yidhaahdo dee wowdu waa caatifa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in xikaayada lagu cadfay ila haddii kale waa la jeri lahaa waalguri lmuxajaliina baa la odhan lahaa dee nuska qaarkoodna saas ayaaba ku taalaba baabu fadli lwuduui weysada fadligeeda baabkii ka waramaya weeye waalguri lmuxajaliina kuwa wejiyada cadcad ee lagu haya gacmaha cadcad baabkii ka waramaya weeye min aathaari lwuduui cadaantaasi oo ka dhalatay raadkii weysada qaala xadaana yaxya bnu bukeyr qaala xadaana leyt can khaalidi can saciid bni abi hilaal marka khaalid waa ibnu yaziid asknd aliskandaraani axad اfuqahaa hiqaat khaalid ibnu yaziid can saciid bni abi hilaal alleyfi mawlaahu abulcalaa almasri baa la dhaha can nucaym almujmir marka nucaym almujmir waa nucaym ibni cabdillaahi almadani jaalasa abaa hurayra cishiriina sana labaatan sanadood buu abu hureyre la fadhiyey alla muxuu cilmi ka dhargay ninka abu hureyre labaatan sanadood la fadhiyey intaa xadiis waxa weeyaan ka dhegeysanayay mujmir markaa maxaa loo yidhi isagana mujmir waa la yidhaahdaa aabihina mujmir waa la yidhahdaa lanu kaana yujmir masjid الnabiy alayh الsalaatu wasalaam masaajidka ayaa waxyaabaha uduga uu ku shidi jiray oo ijmaarku sidiisaba waa waa shayga in bukuur loo shido marka masaajidka rasuulka ayuu udgooneyn jiray oo masaajidda in la udgooneeyaa waxa weeyaan waa mid rasuulku u amray alayh الsalaatu wasalaam oo fiican qaala wuxu uhi raqitu waan koray maca abi hurayrata abi hureyre anoo la socda calaa daari lmasjidi masaajidka dushiisa ayaan u baxay fatawada'a waa weysaystay abu hureyra masaajidka dushiisa ayuu ku weysaystay faqaala wuxuu yihi markuu weysaystay inii samictu anigu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayh wasalam maxaa ku kalifay xadiidkan inuu sheego gacmaha markuu meydhayo buu ilaa kilinkilada iyo garabka meydhay markaasaa dadkii meesha joogay ayaa ku inkirood oo sidaad leeday weysada halka xaggaad ku wadaa markaasa wuxu uhi antum hahuna oo show meesha waad joogteen haddaan mooday meesha inaad joogtaan kuwabaa weysaysteenba ila waad igu qabsanaysaana waad ila murmaysaane markaasuu xadiidkan sheegay ina ummatii buu ihi rasuulku ummadayda ummadda waxaa looga jeeda ummatu lijaaba oo ummaddu labay uqaybsata ummatu dacwa oo dadkii rasuulka loo soo diray aan rumayn iyo ummatulijaaba dadkii rasuulka rumeeyey ina ummatii ummadayda oo ummatulijaaba yudcauna waa loo yeedhaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame guran iyagoo ah kuwo wejiye cadcad oo algur waa albayaad fi lwajh muxajaliin oo ah kuwo lugahaya gacmaha cadcad min aathaari lwudu cadaankaasi oo ka dhashay raadkii weysadu ay kaga tagtay faman istataaca ka awooday minkum idinka idinka mida an yutiila inuu dheereeyo guratahu weji cadaantiisa falyafcal sidaa ha yeelo marka man istaaacadaa laga bilaabo faman istaaacadaa laga bilaabaa ma aha hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa mudraj waa hadalkii abu hureyre xadiidka la socda walihada bul xaafid ibn xajar walam ara hadihi jumla fi riwaayati axad miman rawaa hada xadiid min asaxaaba wahum cashara toban saxaabi baa rasuulka xadiidkan ka wariyey oo midna ma sheegin hadalka ah faman istaaaca minkum walaa miman rawaahu can abi hureyrata ar gayra riwaayati nucaym hadihi yana cidda abu hureyre ka warisayna qof kaloo sheegay maan arag buuri riwaayadan nucaym almujmir mooyaane marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa fadliga ay weysadu leedahay oo weji caddaan nuur xagga wejiga iyo lugaha iyo gacmaha ayaa waxa weeyaan qofku maalinta qiyaamo uu ka heli doonaa waana calaamad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ku garan doono waxaana uu ka mid yahay marka axaadiidda loo deliishaday taarikusalaadku inaanu muslim ahayn aanu ummatulijaaba ka mid ahayn laakiin waxaa deliishan kara culimada yidhi qofka aan weligiiba aan tukan ayaa gaal ah culimma madhabkaa ku tegtay baa jiro de waa madhabka ibnu taymiye iyo sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo dee ay ku tegeen weeye waayo hadduu mar un tukayo dee kolley weysaysay oo nuurkaa wejiga iyo gacmaha iyo lugaha calaamaddaa kolley de waa yeelanaya laakiin oo xadiidka dee sidaas si aan ahayn laguma fasiri karo waxaa deliishan kara un markaa qolooyinka yidhi ka mar uun ilaahay u tukaday gaal maaha ka aan weligiiba tukan baa gaala waana madhab markaa madaahibta la isugu khilaafay fi taariki salaa waxa weeyaan kamida marka arrintan ayaa ummaddu ay la gaartay weysada lama gaarha ummadda nebi maxamed oo xadiidka looma deliishan karo weysadu inay kamid tahay khasaaistii waxyaaba umadda nebi maxamed ay la gaarka tahay oo qisadii saaro waxaa kusoo aroortay fi lbukhaari saara oo ahayd zawjatu waxa weeyaan nabiy llahi ibraahim ninkii boqorka ahaa dee daalimka ahaa markii uu qabsaday anaha qaama tatawada wa tusalii inay kacday o weysaysatay oo ay tukatay qisatu jurayj araahibna waad garanaysaa markii gabadha ay masabida ee dee ay tihi kanaa ilmahan yar iga dhalay qaama fatawada wa sallaa uma kalama algulaam waa kacay waa weysaystay kadibna inankiraabu la hadlay marka weysadu waxyaabaha ummadda nebi maxamed la gaar tahay maaha laakiin waxay la gaar tahay inay weysadu kaga tagto ummadda nebi maxamed wejiyadooda iyo lugahooda iyo gacmahooda nuur iyo iftiin maalinta qiyaame taasay ummaddu ay la gaartay marka ilaa intee baa la gaadhsiin karaa yaana weysada intee baa la gaadhsiin karaa abu hureyre waa tilmaanay markaa madhabkiisa madhabkaa lamana aanu gaar ahayn abu hureyre saxaabada qaarkood waa la qabeen sida cabdullahi bni cumar oo kale culimo markaa ka dambeysay laftooduna madhabka noocaasi abu hureyre waa la qabeen marka waa khata cilmiyo dadka dhexooda ku intishaaray gaarahaan dalabatulcilmiga inay yidhahdaan abu hureyra la keliyoobay ilaa garbaha in la maydho ama ilaa kilinkilooyinka la abu hureyre lama keliyoobin waa madhab lala qabay almuhim itaalada intee la gaadhsiin karaa inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay waa in la maydho gacanta ilaa waxa weyaan suxulka la maydho ilaa cududda waxa weeyaan maydhitaanku uu gaadho xadiidu abi hureyra ayaana u daliila fi saxiix muslim fagasala yadahu xataa ashraca fi lcadw gacanta ayuu maydhay ilaa cududda waxa weeyaan maydhistii uu geliyey wagasala rijlahu xataa ashraca fi saaq lugtana waa maydhay ilaa kuraamaha kor uu dhaafiyeyoo dee dhudhunkaba uu gudagalay dabeetana waxa uu yihi ra-aytu nabiya calayhi salaatu wasalaam haakada yafcal aw haakada yatawada rasuulka oo sidaas sameeyey baan arkay buu yidhi marka intaa wixii dheeraad ka ahi iyagu daliil ma leh marka wejigana dee wejiga oo dhan in la maydho oo aan in yarna laga tegin ayuun bay qururadu noqonaysa hadduu qofku wejiga doono si dhamaystiran inuu u maydhana waxaa shakila-ana dee inay qoor meelo qoorta ka mida iyo iyo dee madaxa ama timaa wax ka mida iyo in inay maydhistu ay la gaadhayso xadiidkan abu hureyre radia allahu canhu waxaa markaa laga qaadanayaa fadliga ay weysadu leedahay iyo weysada qofku inuu isbaaq ku sameeyo macanaa xubintii si dhamaystiran uu u meedho si uu nuurkiisu u bato waxaa saas oo kale laga qaadanayaa xadiidka wadiifatu arijlayn inay tahay gusluhumaa walaa yujziu masxuhumaa oo nimanka shiicada ama rawaafida la ydhaha waxay dhahaan lugaha lama maydhayo see la odhanaya waa la masaxayaa bas gacanta qoyanun baa la dul marinaya marka xadiidkii ibnu cumar hore waynagii u daliishanay dee lugaha la maydhay weylun lilacqaabi min annaar xadiidka laftiisuna daliil buu u yahay oo guran muxajalina dee taxjiilku waa bayaad arijlayn walyadayn bayaadun birijlayni walyadayni marka lugihii in la maydhay min aathaari lwuduu'i raadkii weysada ayay la caddaadeen in lugihii la maydhay baa xadiidka loo daliishaday waxaa markaa saas oo kale laga qaadanaya in waxyaabo qeybiyada weli aan dhicin ilaahay rasuulkiisa uu u sheegay wa fiihi jawaasu lwuduuc calaa dahri lmasjid masaajidka dushiisa sare waa lagu weyseysan karaa sida gudihiisana waa lagu weyseysan karaa waa sana abu hureyra uu sameeyey waqad ajaaza dalika ibnu cabaas wabnu cumar wakahiir min ataabiciin wاlculamaa wa minhum ashaafici raximah اllah laakiin waa inaanay taasi masaajidka aanay darar iyo dhibaato aanay u geysanayn oo qoyaan dadku ay kudhub ku dhib mutaan waa inaanay weysadaa ka dhalanay baabu laa yatawada-u weysaysan maayo min ashaki shakii ka weysaysan maayo xataa yastayqina ilaa uu yaqiinsaday inuu weyse jabsan yahay qaala xadaanaa caliyun almadini qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaanaa zuhri can saciid bn musayib wa can cabaad bni tamiimi can camihi wa camu cabaad anahu shaka waa cawday ilىa rasuuli اlaahi salى اlahu alيه wasalam buu u cawday alrajul اladii buu uga cawday marka jumladaasi ayaa fii maxali naصbin taala xikaayada ayaana markaa lagu rafciyey alrajul اladii ninkii ayuu uga cawday yukhayalu ilayhi la moodsiinayey anahu yajidu inuu helayo ashaya shay fi salaati salaada dhexeeda shay bimacnaa ka mid a waxay weysada burinaayey inuu kasoo baxay un baa la moodsiinaya faqaala wuxuu rasuulku laa yanfatil yaanu ka bixin aw laa yansarif waa isla can xataa yasmac ilaa uu maqlo sawtan dhawaaq aw yajida ama uu dareemo riixan ur wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed